maamulka degmada baxdo ayaa xariga ka jaray maktabada guud ee degmada oo ay hirgeliyeen naadiga akhriska iyo qoraalka iyo maamulka degmada oo iskaashanaya munaasabada xarigjarka maktabadan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowlada hoose ee degmada baxdo dhalinyarada haweenka iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada rayidka ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baxdo axmed salaad sheekh cabdulaahi warsame ayaa ka hadlay muhiimada maktabadan u leedahay bulshada degmada baxdo ee gobolka galgaduud reer baxdo maanta maktabaddan waxay ka qaalisantaha labaatan sano hadda ka bacdiya haddii afkiina cunno iyo lagu guro iyo raashin iyo lacag lagu guray ka qaymo badanta waxay uga qaymo badan tahay hal qof oo cilmi leh oo cilmi ilaahay ugu deeqay nuucuu raba ahaado yaa adduunkao dhan bax wuxuu ku anfacayaa wuxuu qabta asagoo adduunko dhan ilahay ku anfacaya baxda inta iska dhaaftid laakiin toban milyanoo qof xoolo loo qeybshay mas-uulay tegayaan waxba qaymaa ma lahan annaga marka waxaan anfacaya waa cilmiga ilaahay nuugu soo dhiibay culummadeenna iyo macallimiinteenna aadka u sharafta badan waxaan u mahad celinaynaa macallimiin dhallinyaro ah oo laba kun oo kilomitir ka shishay nooga timidaa jirta sanad kasta nooga timaado duruufo adagay nala soo mareen duruufo qof bini aadan uusan ka bixi karin ay nuugu yimaadaan ilaahay baana jeclaysiiye annagu ismaana jeclaysiin waa u mahad celinaynaa waxaan kale u mahad celinaynaa macalimiinteenna uu kamid yahay macalin saalax iyo macalin cabdulwaaxid iyo tiimka la shaqeeya oo hadda samaystay meel ay ku midaysan yihiin oo magac ay leeyihiin waxaan ognahay afartan kilomitir in u lugeeyaan waa niman dhallinyaraha ninka ugu badan uu labaatan sano jiro ma keeni karo qof kasta oo dhiirano ma keeni karo wax ay sameeyaan reerbaxda dadka ilaahay ugu deeqa waxaa ka mid a culummo cilmiga wax ku barta lacag la-aan ku barta oon waxba ka qaadan xoolo ka qaadan ilaahay wuxuu ugu deeqay macalimiin lacag aan ka qaadan oo cilmiga ay yaqaaneen oo soo safriyeen oo jabuuti iyo kashisha iyo hargeysa iyo meel ka fog ka soo safriyeen bartaa nagu bara kuwa kismaayo ka yimid maktabadan ayaa ah tii ugu horeysay ee laga hirgeliyey degmada baxdo ee gobolka galgaduud taasi oo faa-iidooyin badan u leh bulshada iyo sidoo kale bahda akhriska iyo qoraalka